allah u naxariistee waxaa maanta lagu aasay duleedka koofureed ee garoonka diyaaradaha ee magaalada boosaaso marxuum jenaraal maxamuud muuse xirsi boqor jenaraal cadde muuse madaxweynihii hore ee puntland meydka jenaraal cadde ayaa saakay laga soo qaaday magaalada dubay ee dalka isutagga imaaraadka carabta halkaas oo uu ku geeriyooday aaska oo ay ka qayb galeen madax sare oo ka socotay puntland iyo dowladda federaalk soomaaliya ayaa warbixintan waxaa kasoo dirtay wariyaheenna faadumo yaasiin jaamac
aaska madaxweynihii hore ee puntland jenaraal maxamuud muuse xirsi cadde ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ah ee soomaaliya oo uu hormuud u yahay ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid madaxweynaha puntland doctor cabdiweli maxamed cali gaas iyo madaxweyne ku-xigeenka puntland injineer cabdixakiin cumar caamey qaar ka mid a culimmada diinta iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ah oo uu ka mid yahay ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid cali sharma arke ra-iisul wasaarihii hore ee dowladda federaalka ah cali maxamed geedi madaxweynaha puntland doctor cabdiweli maxamed cali gaas boqor burhaan boqor muuse iyo ugaas xasan ugaas yaasiin oo ka hadlay waxqabadkii marxuumka iyo taariikhdiisii wanaagsanayd ayaa waxaa hadalladoodii ka mid ahaa marna wuxuu dhegaysan jiray tafaasiirta guuban marna wuxuu dhegaysan jiray qur'aan towbad fiican baan u rajaynaynaa hadda wuxuu ahaa nin soomaaliyeed qaranka soomaaliyeed markasta daleeya labadii maroo aniga mas-uuliyadda aan qaadayna kadib markasta tale iga siinaya habka dalkan lagu soo celin karo nabadiisa iyo wanaaggiisa hadda muuse ee wuxuu ahaa sida la sheegay ee intii iga horreysa ay qiraysay qof wanaagsan qof ummadda soomaaliyeed dhammaantood ay jecel yihiin qof dembi yar sifaadka ay ku sheegeen intii iga horreysa oo dhan ayuu leeyahay ilaahay jannadii ha ka waraabiyo waxaan u mahad celinayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kastay joogto sidii ay noola qaybsadeen geerida siday noogu soo tacsiyeeyeen sidii ay mar walba warbaahinta iyo meel kasta ay uga hadlayeen sida hadda ay simadii ugaas ugu dambeeyey ay u xuseen taariikhdiisa iyo khayrka uu ka shaqayn jiray waxaan leeyahay khayr allahayna siiyo si gaara waxaan u xusayaa madaxweynaha dowladda federaalka ee cusub mudane maxamed cabdulaahi farmaajo oo marar badan isoo tacsiyeeyey insha allah haddii horeyaasha hore u duceeye cabde waa taqaynee waa taqaan wuxuu ahaa nin nabadda jecel nin nabadda jecel buu ahaa wuxuu ahaa nin geesiya laba ciidan oo maxaa la yidhaahdaye dagaalamay intuu isu keenay gacanta isu saaray ayagoo cid dhexdhexaadinaysa aanay jirin madaxweynihii hore ee puntland jenaraal cadde muuse waxa uu ka soo mid noqday saraakiishii ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed isaga oo ku biiray sanadku markuu ahaa kun iyo sagaal boqol konton iyo sagaalkii waxaana uu derajada ciidanka ka gaaray sarreeyo guuto sanadku markuu ahaa kun iyo sagaal boqol toddobaatan iyo lixdii waxa uu kaloo soo qabtay xilal kala duwan oo isugu jira dowladdii hore ee soomaaliya iyo maamulka puntland oo uu madaxweyne ka noqday diyaaraddii siday meydka madaxweynihii hore ee puntland oo soo caga dhigatay barqanimadii maantay garoonka diyaaradaha ee magaalada boosaaso waxaa la socday murwadiisa iyo laba wiil ee uu dhalay kuwaas oo dadkii aaska tegey ay si weyn ugu tacsiyeeyeen faadimo yaasiin jaamac c o a boosaaso